halkani waa washington laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaal iyo afartanka mitrbaan iyo efemyada ah magaalooyinka geeska afrika qaarkood
galab wanaagsan dhegaystayaal waa sabtii toddobiyo tobanka bisha meey sannadka labada kun iyo afariyo tobanka idaacaddana waxaa si wada jira halkan idinka daadihinaya anigoo ah cabdulcasiis xuseen iyo caashe ibraahiim
qodobada ahaan dhegaystayaal idaacadda galabnimo idinku haynana waxaa ka mid ah baarlamaanka soomaaliya oo maanta diiday heshiis lala galay shirkadda turkiga favori ee maamusha garoonka diyaaradaha ee muqdisho iyadoo heshiiskaasina dib loogu celiyey dowladda soomaaliya boqol labaatan iyo afar waxay u codeeyeen in heshiiskaasi sharciga uu khilaafsan yahay dibna loogu celiyo wasaaraddii marka hore shirkadda heshiiska ay la gashay wixii sixitaana iyo waafajin ah oo sharciga la waafajinayana ay ka wada shaqeeyaan
qodobada kalen idin hayna waxaa ka mid a carruur looga shakiyey inta la tahriibinayay oo maamulka ximiniya xeeb ee bartamaha soomaaliya ay weli ku hayaan magaalada cadaado iyadoo gabadh yar oo ka mid a carruurtaasina ay sheegtay in aan la soo xadin ee waalidkoodu ay soo fasaxeen tahriibaa u soconaa caruurta kulli waa isku jiraane labaatan qabo waalidkeena aana soo fasaxay ninba shaqsiyaa u soconaa maxaa aniga keligeyga aan shaqsiyaan u socdaa waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha iyo qodobo kale marka horese warka caalamka
ra-iisul wasaaraha xilka ka sii degaya ee dalka hindiya manmohan sain ayaa xafiiska ka tegey maanta kadib markii xisbigiisa talada haya ee national congress looga adkaaday doorashooyinkii baarlamaanka master sain ayaa hadal kooban oo u jeediyey wuxuu dhammaan dadka reer hindiya ugu baaqay inay tixgeliyaan go-aanka codbixiyayaasha oo cod aqlabiyad leh u doortay xisbiga mucaaradka ee b j p master sain ayaa sheegay in hindiya ay tahay waddan ka awood badan siday ahayd toban sano ka hor xisbiga national congress ayaa dalka hindiya hogaaminayay tobankii sannadood ee u dambeeyey laakiin waxaa saameeyey oo soo wajahay fadeexado musuq maasuqoo kala duwan ra-iisul wasaaraha la doortay ee hindiya narenda modi ayaa waxaa soo dhoweeyey taageerayaal ruuxay calamo kadib markii uu maanta ka soo degay magaalada new delhi master modi ayaa ka yimid gobolka dhinaca waqooyi ee gujaraad halkaasuu badhasaab ka ahaa tan iyo sannadkii labadii kun iyo kowdii
madaxweynaha dalka nigeria goodluck jonathan oo ku sugan magaalada baris ayaa ku biiri doona hogaamiyayaal kale oo gobolka ka socda si looga wada xaajoodo qaabka ugu habboon ee loola macaamili karo maleeshiyada boko xaram oo dhowaan waqooyiga dalka nigeria ka afduubay in ka badan laba boqol oo gabdho oo ciyaal iskuul ahaa shirkan dhinaca ammaanka la xiriira oo uu martigeliyey madaxweynaha dalka faransiiska francois olan ayaa kusoo ayaa waxaa ka soo qayb galay madaxweynayaasha dalalka nigeria dariska la ah ee ay ka mid yihiin cameroon niger iyo jad waxaa kale oo weheliya wakiilo ka kala socda wadamada midooda yurub mareykanka iyo britain oo iyagana la filayo madaxweynaha dalkan mareykanka barack obama ayaa jimcihii la hadlay madaxweynaha faransiiska master olan si uu uga qayb qaato wadahadalada xaaladda dalka nigeria wadamo dhowra oo isugu jira kuwo reer galbeedka iyo kuwo afrikaan ah ayaa muujiyey caawimaadda ay siinayaan nigeria si loo soo badbaadiyo gabdhaha la afduubay
baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta cod ku diiday heshiis dowladda soomaaliya ay la gashay shirkadda turkiga laga leeyahay ee faafori ee maamusha garoonka diyaaradaha muqdisho heshiiskan waxaa horey shirkadaasi ula gashay xukuumaddii hore ee ra-iisul wasaare saacid baarlamaanka ayaa heshiiskan cod u qaaday waxaana xildhibaan ay diideen heshiiskan oo ay ku tilmaameen sharci daro halka saddex iyo toban kalena ay ogolaadeen baarlamaanka ayaa dib ugu celiyey dowladda heshiiskan si ay wax uga bedesho shirkaddan fafori ayaa maamulka garoonka diyaaradaha muqdisho waxay siddeed bilood ka hor kala wareegtay shirkad kale oo lagu magacaabo s k a
mas-uuliyiinta ayaa sheegaya in diyaarad militari oo ay leedahay lawo oo siday qiyaastii labaatan qof oo ay ku jiraan saraakiil sare ee goor hore oo sabtidana ku burburtay dhinaca waqooyi ee laos ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalkaasi islamarkaana ah wasiirka gaashaandhig ayaa la xaqiijiyey inuu ku dhintay burburka diyaaraddaasi sidoo kale laanta law ee v o a ayaa waxay sheegaysaa in duqii caasimadda la yidhaahdo vientane uu sidoo kale ka mid ahaa dadka dhintay wararka qaar ayaa sheegaya in ugu yaraan saddex qof oo ay ka badbaadeen diyaaraddaasi burburtay laakiin faahfaahinna lagama hayo oo ku saabsan wixii sababay qaraxa diyaaraddaasi
laantaaf soomaaliga idaacadda v o v o a ayaad weli naga dhegaysanaysaan galab wanaagsan ayaan dhammaantiin mar kale hawada idinka leenahay sidaad warkaba ku maqlayseen baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta cod aqlabiyad leh ku diiday heshiis lala galay shirkadda faafori ee maamusha garoonka diyaaradaha ee muqdisho boqol iyo afar iyo labaatan xildhibaan ayaa heshiiskan diiday halka ay ogolaadeen saddex iyo toban mudane shirkadda faafore oo laga leeyahay dalka turkiga ayaa muddo siddeed bilood ka hor maamulka garoonka diyaaradaha kala wareegtay shirkad kale oo lagu magacaabo s k a baarlamaanka ayaa amray in heshiiska dib loogu celiyo dowladda soomaaliya si ay wax uga bedasho haddaba caashe ibraahin aadan caashcuud ayaa khadka taleefonka ee muqdisho kala xiriirtay xildhibaan aweys cabdilaahi ibraahin waxayna ka wareysatay codaynta maanta baarlamaanku u qaaday heshiiskii shirkadda lala galay mudanayaasha maanta horkooda dhiibtay oo golaha isugu imaaday waxay ahaayeen boqol soddon iyo sagaal xildhibaan boqol labaatan iyo afar oo ka mid ah tiradaasi hadda aan kuu sheegay waxay u codeeyeen in heshiiskaasi sharciga uu khilaafsan yahay dibna loogu celiyo wasaaraddii marka hore shirkadda heshiiska ay la gashay wixii sixitaan ah iyo waafajin ah oo sharciga la waafajinayana ay ka wada shaqeeyaan toban iyo saddex xubnood oo xildhibaano ka mid ah waxay u codeeyeen inuu sharci uu yahay waxna aan ka jabneen uuna mudan yahay macnaha inuu dhaqan galo laba xildhibaan way isaga aamuseen marka intaa marka lasu geeyo waa boqol soddon iyo sagaal xildhibaan qaabkaasayna u kala codeeyeen dhinaca u codeeyay inay sharci tahay maxay ku doodayeen dhinaca u codeeyay in sharci ay tahay waxyaabaha ay ku doodayaan waxaa ka mid ah muddadii waddankan uu burbursanaa maaragtay garoonka adeegyo ma laheen dawlad maaragtay capacity fiican uleh ama awood fiican uleh inay maareyso ma aynan jirin xiliyadii transitionka ilaa haddeertaan sidaas daraadeed marka lagu wareejiyey qoladan waxaa suurta gashay in dayarado maaragtay caalami ah garoonkii ay kusoo degaan in maaragtay dakligii laga miridheliyo in adeegyadiisa la hagaajiyo in securitydiis la hagaajiyo marka ma rabno in maaragtay dib loo noqdo waxaan rabnaa shirkadan caalamiga iyo kambanigan khibradooda inaan ka faa'iidaysano oo ay sii shaqeeyaan oo wadanka horumarkiisa laga shaqeeyo oo maaragtay waxayna lahaayeen sidoo kale waxaa dhici kartaa in maaragtay dad dana gaar ahaaneed leh ay maaragtay heshiiskani ay diidan yihiin marka taas ay leeyihiin qaabka codeynta runtii fikrad ahaan aad loogu wareersanaa taa maaragtay ama mar waxaa loo soo bandhigay in gebi ahaanba shirkadan sharci dare ay tahay aynan wadanka ka shaqeyn karin haddii qaabkaasi loo dhigo waa arrin runtii dhibaatadeedii leh laakiin arrinta oo hadda taagneed waxay ahayd heshiiska lala galay shirkadda haddii shuruucdeena iyo maaragtay wadanka xeerarkiisa iyo shuruucdiisa iyo qawaaniintiisa loo fiiriyo masaxa mise waa qalad marka intaas keliya loo codeynayo marka waxaa la ogaaday marka xildhibaanada ay review gareeyeen in sharci aanan ahayn dibna loogu celiyo maaragtay wasaaraddii marka hore heshiiska la gashay marka dhinaca kale u codeeyay iyaguna inay sharci darro tahay iyaguna maxay soo bandhigeen oo sharci daradaas muujinaya iyo dhibaatooyinka ay isleeyihiin shirkadani way la imaan kartaa waxaa ugu muhiimsanaa waan fahmay su-aashaadi waxaa ugu muhiimsanaa heshiis kasta oo baarlamaanka uu maaragtay xukuumadda ay la gasho maaragtay heshiisyada xukuumadda ay la gasho shirkadaha ajnabiga iyo dhammaan heshiisyada waa in baarlamaanka lasoo marsiiyaa baarlamaankana waajibaadkiisa uu ka gudtaa baarlamanka waa la keenaa waa lagu soo wargeliyaa marka hore waa laga hor akriya heshiiska waa wargelin mar labaad baa la keenaa waa laga doodaa waa la falanqeeyaa kadib waxaa loo dhiibaa maaragtay guddiga heshiiskaasi ama arrintaasi laga hadlayo xiriir kale leh ama hawshooda la xiriirto sidaas daraaddeed waxaa lagu wareejiyey guddiga wadooyinka dekedaha garoomada tamarta iyo gaadiidka ayaa dibeydkii labaad markuu dhammaaday lagu wareejiyey arrintaasi waxyaabihii xildhibaanada ay ka doodeen intay ururiyaan wixii kaloo ra'yigooda iyo taladoodi gadgo-aan ay kusoo daraan baarlamaanka bilinariga hortiisa ay uga soo jeediyaan tiina way sameeyeen waxayna ku taliyeen isla guddigaasiba in heshiiskani uu yahay heshiis sharciga aan waafaqsaneen ayna tahay in dib loogu celiyo jihadii marka hore soo gudbisay waa taas maanta tan loo celiyey oona la taageeray kolley waxaa muuqda in xildhibaanadu ay qabaan walaac ku saabsan hawsha ka socota garoonka diyaaradaha iyo shirkadan lagu wareejiyey waxyaabaha marka adinka idiin muuqda oo walwalka idinku haya shirkadan iyo shaqadeeda maxay tahay marka laga yimaado sharci darrada aad ku tilmaanteen wallahi horta in howlaha badankooda privatization ama maaragtay tibaac khaas waxa loo yaqaano lagu wareejiyo oo iyaga ay ka howlgalaan oo ay horumariyaan waa wax loo baahan yahay laakiin privatizationkii ama maaragtay shirkadaha gaar ahaanka loo leeyahay oo howlaha fulinaya hataa xeerar iyo shuruuc badan in la dejiyo ay u baahan yihiin tan kale waxyaabaha walwalka keenaya haddii qaabkan hadda ay kusii socdaan oo wasi wasaaradaha qaar intay heshiis shirkadaha ay la galaan oo barlamankana uusan ansixin meesha waxaa ka dhalan kara in sharcigii iyo shuruucdii barlamanka uu ilaaliyo uu ka ahaa in lagu xadgudbay way ka dhalan kartaa corruptionka iyo siifaati kala waxaa kaloo arrintaasi sii hor istaagaysaa haddii ay jiraan shirkado oo maxalli ah ama wadani ah ama hadday rabaan ajnabi ha ahaadaan oo shirkada markaasi la qaatay ka awood fiican kaba kabasiti ahaan awoodda horumarka iyo tayada iyo waxqabadka in ayagii fursad aynan helin oo fursadii lagu xiriiriyo oo aanan la sameyn qaabkii ama xeerarkii wax iibsiga aan la marin waxyaabahaasaa ka dhalan karaa marka si corruptionkaasi loo hor istaago waxaa danta ay kaliftay in shirkadaasi lagu qasbo in dib loo celiyo shuruucdiina marka ay soo maraan marka xildhibaanada walaacoodi arrimahaas iyo arrimo kalea u badnaa oo ka mid ahaaba
kaasi waxa uu ahaa xildhibaan aweys cabdilaahi ibraahin oo khadka telefonka ee magaalada muqdisho ugu warramaya caashe ibraahin oo washington joogta
galab wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad naga maqlaysaan degmada cadaado ee gob ee maamulka ximinaya xeeb waxaa maalintii labaad lagu hayaa siddeed iyo toban carruura oo halkaasi lagu qabtay kadib markii maamulkaasi uu uga shakiyey in lasoo xaday lana tahriibinayay gabar yar oo carruurtaasi ka mid ah ayaa beenisay in lasoo xaday iyadooo sheegtay in ay fasaxeen waalidkii dhalay haddaba warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa beladweyne ka soo diray xuseen xasan dhaqane
maamulka xibinaya xeeb ee bartamaha soomaaliya ayaa maalin ka hor gacanta ku dhigay tiradii ugu badneed caruur sida uu maamulku sheegay laga soo xaday gobolada koofureed kuwa oo la doonayo in la geeyo wadamada carabta gaar ahaan dalka yemen wasiirka amniga xibinaya xeeb maxamed daahir maxamed ayaa sharaxaya qaabka gacanta loogu dhigay caruurtan iyo weliba dadkii waday waxaa laga keenay intooda badan meesha la yidhaahdo buulamareer waxaa lagu soo dejiyey magaalada muqdisho waxay gaari caasiya looga soo kareeyey meesha layihaahdo bakaaraha khaasatan masaajidkii xareed markii ay soo gaareen xuduudka ximan iyo xeebna waa gacantan kusoo dhignay dadkan cadadkooda guud waa labaatan iyo labo qof afar qof waa waaweyn tahay inta kalena waa caruur yaryaraho waxaan umaleynaynaa in ilaa shan jir ilaa afar jir ayaa lagu qiyaasay ay ku jiraanba waxay u badan yihiin intooda badan majoritygooda waa dumar waa gabdho yaryariisa wiil hal wiila uga jira inta kale waa gabdho shakiyo badanaa jiro ay ka mid tahay dadkan in tahriib loo wado ilmahan yararka shan jirta iyo afar jirku ay ku jiraan ilaa lix jirka sideed jirku cunuga ugu weyn waa shan iyo toban jir midka u yarna waa afar sanaan ku qiyaasnay marka in tahriib loo wada waa suuragal in darooga lagu gudbina waa suuragal in siyaabo kale loo isticmaalayo business uu ku jiro jirkooda waa dad caruura waa dad meesha loo wado iyo meesha la kale midna aan garanayn waa dhinaca boosaasay ku socdeen sida ayagu ay sheegeen boosaas marka inay kasii gudbi lahaayeen iyo in ay ku ekaayeen iyo in ay run tahay inay boosaas u socdeen intuba ma kala cadda boosaasay sheegteen inay u socdeen inay tahriib yaheena qaar sheegeen laakiin xaqiiqadii waxyaalaha ay sheegeen ma qaban karno baaritaanka weli socda qof ka mid ah dadkii waday caruurtan oo v o a kula hadlay gudaha saldhigga booliiska cadaado ayaa waxa ay sheegtay in waalidkii dhalay caruurtan ay raalli ka ahaayeen safarkooda iisho maxamed ibraahim waxaan imaaday shalay toban ada halka sac waxaan ka imaanay labaatan iyo laba ruux muhiimada halkaan u soconaa ninka qax baan kusoo baxnay inka hore waa soo qaxnay xamaraan imaanay xamarkii waana anfac waayo oo nolol xumaa taalo oo gaaja taalo oo dhibaata taalo allaala jihiisaan kusoo roornay aan usoo baxnay boosaaso inaan shaqa soo doonano shaqadii a boosaaso intii la gaarin halkaana lanaga qabsaday oo waxaa lalahay idinka dad wax soo dhacyaatiin dad wax soo xadayaatiin dad ilma soo qaatayaatiin saan waay aruurta wallaahi bilaahi aan halaho waa liisoo dhiibta horta labo walaalkaygaa dhale hal wiil oo adeerkiis an iqabaa dhale labo anaaba dhalabo saddex oo yaryar gabdhe ah mid walaashiyaa dhashay mid walaalkeygaa dhali midna walaashiyaa dhashay waxay ugu jireen kusoo qaxay meesha meel dheerkeen waalidkood iikoo raale iikaa isoo dhiibteen lacagta baabuurka koraan iikaa soo siisteen gabar ka mid ah carruurtan la tahriibinaya ayaa v o a uga warbixisay halka ay ka yimaadeen iyo weliba goobta safarkooda uu ku wajahnaa magacay jiijaxsanaa la dhahaa buulomareer tahriibaa u soconaa caruurta kulli waa isku jiraane labaatan qabo waalidkeenaana soo fasaxay ninba shaqsiyaa u soconaa maxaa aniga keligeyga aan shaqsiyaan u socdaa waalidiintay ayaa meesha jiro iyo waxaa soo raacnay gabar oo habarar iyo ayaga kale isdhadhashteen dhexdooda kii dhalan qaarna sacuudiya jiraan qaalin soomaal ayaga kaskood usoo dirsadeen lambaradooda hadaa waa la heeyaa hooyadey aabee maxaa jidka intay kasoo jeerla eegdambeed aabee sacuudiya jiraa hooyadey buulmareeray joogtaa shaqaan uu aadaa maxaa iska shaqaysanaya waalidiintayna iska soo booqanaya afhayeenka maamulka xibinaya xeeb careys maxamed xaaji ayaa warfidiyaanka u sheegay in ay baarayaan ujeedada caruur tiro intan la eg oo dad aanu dhalin ay safrinayeen
haddee xaaladooda guud aaday u wanaagsan tahay baaritaankiina waa socdaa annaku waxay nagu noqotay arrin mucjisaa in dhalinyaro yaryar oo ilaa afar sano jira hooyadood la socon aabahood usa la soconin aan dad waalidaho oo gacanta ku hayaa jirin ay dad iska safrinahayaan hadda arrintaasna waajibaadkii naga saarnaayaan qaadanay dadka reer ximaniyo xeebna dhammaan umayse kala harin sidii dadkaas loo gurman lahaa loona ogaan lahaa meeshii ay ka yimaadeen ilaa hadda xiriirada way socdaan waalidooyin dad badan oo waalidaha nala soo xiriiray laakiin arrin baaritaan ku jirta wey haddii ilaahay yidhaahdo war mardhowayanu baaritaanku soo gabangaboobi doonaa ma ahan markii ugu horreysay ee deegaanadan gobollada dhexe lagu qabto dad caruur aanu dhalin tahriibinaya laakiin waa tiradii ugu badneed ee meel keliya lagu qabto xuseen xasan dhaqane v o a baladweyn
galab wanaagsan weli laantaaf soomaaliga idaacadda v o a ayaad naga dhegaysanaysaan maxkamadda ciidamada maamulka puntland ayaa maanta afar iyo toban ka tirsan ciidamada badda ee puntland waxay ku xukuntay midkiiba shan sannadood oo xadhiga iyadoo sidoo kalena maxkamadda maanta la hor keenay markii ugu horreysay rag lagu tuhunsanayay inay ka dambeeyeen gaadiid xamuula oo sannadkii lasoo dhaafay lagu gubay tuulo u dhow magaalada boosaaso warbixintan waxaa magaalada boosaaso ka soo dirtay wariyaha v o eda faadumo yaasiin jaamac afar iyo tobankan askari ee ka tirsan ciidamada badda puntland ayaa xeerilaalayaha maxkamadda ciidamadu waxa uu ku eedeeyey inay kacdoon iyo amardiido ka sameeyeen xerada ciidamada badda ee ku taal duleedka tuulada qaw oo qiyaastii magaalada boosaaso dhinaca galbeed ka xigta soddon kilomitir askartan ayaa qaybtood iska fogeeyeen inay dembigan lagu eedeeyo wax luga ku lahaayeen halka qaar kalena ay sheegeen inaysan wax aqoona u lahayn qodobka dembiga ee ay galeen waxaana ay maxkamadda ka codsadeen inay cafis u fudiso
dembiga inaanan gelin qunumaan lahayn qodobada ciidanka ciqaabta maxkamadda sharaftale waxaan ka codsanaynaa arrintaasi inay cadaalad xumo tahay saddex iyo toban baan dhegaysiga eedaynta difaaca iyo codsiga ay qaybtood maxkamadda u soo jeediyeen kadib ayaa guddoomiyaha maxkamadda ciidamada gobollada bari iyo sanaag korneyl cabdifataax xaaji aadan waxa uu ku dhawaaqay xukun min shan sano ah oo afar iyo toban askari oo saddex iyo toban ay goobjoog ka ahaayeen uu ku riday maxkamaddu markay dhagaysatay eedda xeeraalin dhammaan ciidankaasoo ka tirsan ciidanka marariska booliska badda puntland soddon iyo kowdii bishii shanaad laba kun iyo afar iyo toban gadood ciidan ka sameeyeen xerada booliiska badda puntland ee qow iyo udhexaysa boosaaso maxkamaddu waxay ku xukuntay min shan sano oo xarg ciidana waxaa kaloo maxkamaddu ay xurriyadoodii u soo celisay shan sarkaal oo ciidamadan madax u ahaa laguna eedeeyey inay shaqadoodii gudan waayeen balse lagu waayey sidoo kale maxkamaddu waxay xorriyaddooda u soo celisay saraakiisha kadib markii ay taliyaha ciidanku uu sheegay inay la shaqeeyeen awalna lagu soo eedeeyey shaqagudasho la'aan waxaa maxkamadda markii ugu horraysay maanta la soo taagay saddex eedaysane oo xeerilaaliyaha maxkamaddu uu sheegay inay ka mid yihiin shan iyo toban rag ah oo ku eedaysan gaadiid xamuul oo toddobadii bishii sideedaad laba kun iyo saddex iyo toban lagu gubay waddada laamiga ah ee tuulada yalho oo magaalada boosaaso u jirta iyo shan kilomitir halkaas oo ay ku basbeeleen laba gaari oo kuwa xamuulka qaada ah oo dab la qabadsiiyey xilli habeennimo ah kuwa kuwaas oo ka tegey magaalada dekadda ah ee boosaaso kuna sii jeeday magaalada gaalkacayo iyadoo maxkamaddu ay dib u dhigtay xukunkooda inta laga soo qabanayo saddex-iyo tobanka eedaysane ee ciidamada ammaanku aysan weli gacanta ku soo dhigin toddobadii bishii sideedaad labadii gaarioo lagu gubay xarunta yalha oo ay ku eedaysan yihiin shan iyo toban eedaysane halkaa waxaan ka jooga saddex eedaysane laguna eedaynayo lacag dhan dolar laba gaarioo la gubay dhaawac loo geystay dad in lagu keeno iyagana maxkamadda loo keeno eedaysane oo kale saddexda eedaysanena ay qabsadaanin qareemo difaaca xaq bayna u leeyihiin gudoomiyaha maxkamadda ciidamada gobolada bari iyo sanaag korneyl cabdifataax xaaji aadan ayaa sheegay in racfaan soddon cisho ah uu ka furan yahay xukunkan waana markii ugu horraysay ee maxkamadda ciidamadu ay xukun noocaan oo kale ah ku rido ciidamo ka tirsan kuwa badda puntland faadme yaasin jaamac v o a boosaaso
haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii hambalyada iyo heesaha cashe ibraahin aadan iyo ibraahim xasan daandurey ayaa inoo haya wacana wanaagsan dadka na dhegaysanayo meel kasta oo aad joogtaan waa barnaamijkii aad wada sugayseen ee hambalyada iyo heesaha hambalyada iyo heesaha waxaan had iyo jeer kusoo qaadnaa heesaanu isleenahay dhegeystayaashina way ka helayaan iyo warqadaha iyo hambalyada iyo salaamaha aad soo dirsataan waa dhab midda ugu horreysaan soo qabanaya ibraahinow waa warqad loogu hambalyeynayo gabar ku dhalatay waddanka britain gaar ahaan magaalada london waa tahay bal intaanan u gudbin gabadha dhalatay aan ku bilaaba asxaabta diraysa waxaa ugu horeysa waxaa ugu horeeya gaabow jiinow tooxow iyo xaaskiisa faadumo geedi awhilowle maxamuud geedi awhilowle iyo xaaskiisa maryan maalin afrax aabe axmed maxamuud cali hooye xabiibo gaabow jiinow sacdiye xasan cabdulle iyo saygeeda mune axmed maxamuud ismaaciil axmed maxamuud iyo xaaskiisa cabdiraxmaan axmed maxamuud maxamed gaabow jiinow iyo xaaskiisa iyo ugu dambeyntii cali gaabow jiinow iyo xaaskiisa dhammaan dadkani waxa ay kala joogaan baa layidhi meelo kala duwan waxaanay tahniyad iyo bogaadinba hawada u marinayaan hana muuse cali nuur iyo maxamed axmed maxamuud oo sabtidii aanu soo dhaafnay oo bisha mayn ay ahayd tobanka ay gabadh ugu dhalatay magaalada london gabadhaas ibraahinow waxaa loo bixiyey kolley magac aan anigu si gaara u jeclahay xusuus weyna noloshayda ku leh bilan
bilan bilane bilane
marka waa magacan aad u jecelahay oo weliba saan sheegay xusuusigule laakiin taas ana i gaar tahay waxaan leenahay bilan ha soo barbaarto ha soo weynaato ha noqoto tii dalkeeda dadkeeda iyo diinteedana waxba wanaagsan u tarta aamin aamin ayaan leenahay dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray xaajo faadumo yuusuf nuur iyo caruurteeda iyo kolonel axmed maxamed daahir quule iyo caruurtiisa iyo yaasin ciise wardheere iyo waxay yidhaahdeen canad idriis iyo caruurteeda iyo waxay yidhaahdeen gaashaanle sare cabdinaasir warsame kaabsey iyo alxaaji mursal quule iyo caruurtiisa iyo suldaan maxamed cali geedi caruurtiisa iyo maxamed axmed quule iyo caruurtiisa iyo waxay yidhahdeen cabdiraxmaan axmed quule caruurtiisa iyo raaxo axmed quule iyo seegeeda iyo cabdulaahi axmed quule iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo siciid axmed quule iyo aamina mahad salaad iyo cusmaan ducaale daahir cabdulaahi ducaale daahir iyo caruurtiisa iyo waxay yidhahdeen maxamuud maxamed daahir iyo caruurtiisa iyo iidle maxamed daahir iyo caruurtiisa iyo ismaaciil yuusuf nuur iyo xaaskiisa dhammaan reer qule iyo reer maxamed aadan oo kala jooga nairobi australia maraykanka jarmalka ingiriiska canada iyo latin america waxay jecel yihiin inay taaniyad u diraan khayrto axmed quule iyo cabdulcasiis maxamed aadan oo arooskooda uu ka dhacay magaalada nairobi ay leeyihiin arooskiina bashbashi barwaaqa kala kulma warqadana waxa ay ka timid marka hore baa layidhi waxaana salaamaya bahda v o a ee barnaamijka hambaliyada iyo salaamaha gaar ahaan baa layidhi caashacuud iyo ibraahim xasan daandure waanu idinka guddoona mid la midana hawadaan idiin soo marinaynaa marka xiga waa maxamed yare xaashi faarax xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo khadiijo xaashi faarax iyo seegeeda iyo yuusuf xaashi faarax iyo marwadiisa shukri maxamed aw cali fagad muuse faarax iyo ugu dambeyntii deeqo muuse faarax iyo seegeeda iyo asxaab kaloo fara badan oo halkan lagu soo koobi karin baa layidhi dhammaantood waxay hambaliyo dhalasho u dirayaan cabdiweli xaashi faarax iyo sahro cabdulqaadir warsame oo wiil ugu dhashay magaalada nairobi ee dalka kenya taariikhdu markay ahayd shantii bishan may ee sanadkan laba kun afar iyo tobanka wiilkaasi waxaa loo bixiyey baa layidhi ismaaciil waxaana leenahay bay idhahdeen kii diintiisa dalkiisa iyo dadkiisa anfaca rabbi ha kaa dhigo annaguna waxaan leenahay aamiin aamiin ayaan leenahay dhinacii heesaha haddii aanu ku bilowno waxaan idin soo qabanaynaa codkii farxiyo fiiska iyo heestii jamaal quruxow jamaal quruxow ila dheel mataasayd waa saasaad u garata caash kama joogi karaayo waa Wallaahi, tahay heesta waxaan ka waa helay garab.
ridimkeed ibraahin oo heestaas oo kale markaad maqlayso iska daa dadka waaweyn carruurta xitaa ismayn kara waa isruxayaan waxaa isleedahay maxaa ku dhex jira heesta jamaal quruxow waa sidaa sheegtay caasho waa tahay codka macaan ee fanaanada farxiyo fiiska aan ku wada nasanno markana
intaas haddaan kaga gudunmo heestii jamaal qurxow iyo farxiyo fiiska caashow warqadan waxay naga soo gaartay gaabow jiinow tooxow iyo xaaskiisa faadumo geedi owhilowle iyo maxamuud geedi owhilowle iyo xaaskiisa maryan maalin afrax iyo waxay yidhahdeen aabba axmed maxamuud cali iyo hooyo xabiibo gaabow jiinow iyo sacdiye xasan cabdulle iyo saygeeda iyo muune axmed maxamuud iyo ismaaciil axmed maxamuud iyo xaaskiisa iyo cabdiraxmaan axmed maxamuud maxamed gaabow jinow iyo xaaskiisa iyo cali gaabow jinow iyo xaaskiisa iyo maryan gaabow jinow iyo saygeeda ibraahim axmed raage iyo sacdiye gaabow jinow iyo saygeeda iyo shiina gaabow jinow iyo waxa ay yidhaahdeen saygeeda iyo xaawo gaabow jinow iyo saygeeda iyo saciido gaabow jinow iyo saygeeda iyo maxamed maxamuud geedi iyo xaaskiisa dhammaanna waxa ay kala joogaan dacalada dunida waxaanay jecel yihiin tahniyad kal iyo laaba iyo heestanba inay hawada u marayaan hana muuse cali nuur iyo waxay yidhahdeen maxamed axmed maxamuud oo waxa ay yidhaahdeen tobankii bishan may gabar ay ugu dhalatay magaalada london gabadhaas oo loo bixiyey bilan waxaana leeyihiin bilan allah ka dhiga tii soo barbaarta oo dalkeeda iyo diinteeda iyo waalidkeedaba anfacda aamiin ayaan leenahay aniguna aamiin ayaan raacinaya bilan soo barbaarna waan leeyahay mar kale warqadanna waxay naga soo gaartay hooyo saynab jaamac muuse iyo abe maxamed faarax cabdi iyo hooyo sahre jaamac muuse iyo caruurteeda hooyo faadumo jaamac muuse odaygeeda iyo caruurteeda hooyo xafsa sheekh maxamed cabdi odaygeeda iyo caruurteeda baa la yiri iyo xasan jaamac muuse xaaskiisa iyo caruurtiisa cabdirasaaq jaamac muuse iyo caruurtiisa dhammaan reer jaamac muuse baa la yiri iyo sidoo kale cabdixakiin sheekh maxamed cabdi oo loo yaqaano gamba yare xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo sidoo kale cabdulqaadir waa cabdulqani sheekh maxamed cabdi xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo cabdilaahi sheekh maxamed cabdi waxaa loo yaqaanaa isnuur iyo gabadhiisa baa layidhi faadima iyo ugu dambeyntii cumar sheekh maxamed iyo xaaskiisa mustaqbalka baa la yidhi waa tahay dhammaantood waxay hambaliyo iyo bogaadin hawada u marinayaan caruuska iyo caruusadda bay yidhaahdeen ismaaciil cabdinuur maxamed iyo ruweyda maxamed faarax cabdinuur oo arooskoodu ka dhacay magaalada boosaaso waxay leeyihiin arooskaasi allah ka dhigo midkii loo aayo ubad wanaagsanna lagu kala helo aamiin aamin ayaan leenahay dhambaalkana waxau naga soo gaaray hooyo faadumo axmed iyo zaynab maxamed jimcaale iyo daahir maxamed jimcaale iyo mulki maxamed jimcaale iyo cabdulaahi maxamed jimcaale iyo xaaskiisa sacdiya axmed xasan garab iyo dhakaar iyo leyla maxamed jimcaale iyo cabdulaahi maxamed faarax iyo waxay yidhahdeen zaare maxamed yuusuf iyo eedo nuuro jaamac dheere iyo aamino ow saalax dhammaan reer maxamed jimcaale waxay jecel yihiin hambalyo inay u diraan xidigta iyo xidiga waxay yidhaahdeen waa nimco maxamed cabdi gidir iyo cabdulqaadir maxamed faarax oo ku aqalgalay magaalada hargeysa waxay leeyihiin aqalgalkiina wiili caano gabar iyo caano ayaan eebeeda kaga baryaynaa iyo nolol raaxo badan aamin aamiin ibraahim waan arkaa inaad laacayso heestii xigtay hase ahaatee bal warqadan aan ka gaarsiiyo heestana waad noo daba dhigi doontaa waxay naga soo gaartay waa waraaqa tahaniyada waxaana ugu horeeya abe maxamuud cibaar baare baa la yiri iyo hooyo xaliimo suudi xasan iyo awoowe maxamed maxamuud cibaar oo loo yaqaano dhuxul xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo sidoo kale awoowe cali maxamuud cibaar oo loo yaqaano cali faarax bay yidhaahdeen waa cali farax xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo sidoo kale awoowe cabdilaahi maxamuud cibaar xaaskiisa iyo caruurtiisa awoowe cismaan maxamuud cibaar xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo sidoo kale xaliimo cabdilaahi maxamuud oo loo yaqaano maandeeq iyo sidoo kale doctor saamiya xirsi cali iyo mukhtaar maxamed catoosh iyo maxamed cali maxamuud oo injineer maam loo yaqaano iyo sidoo kale cabaas cabdulqaadir cali oo loo yaqaano qaboobe dhammaan dadkani waxa ay kala joogaan dalka gudihiisa dibaddiisa baa layidhi waxaanay tahaniyad farxad leh u dirayaan yaasiin maxamuud cibaar oo loo yaqaano mu'alimu iyo doctor siraaji xirsi cali oo wiil ugu dhashay magaalada muqdisho taariikhdu markay ahayd laba iyo tobanka bishan may sanadkan laba kun afar iyo tobanka wiilkaasin waxaa loo bixiyay bay yidhaahdeen akram yaasiin maxamuud ducaduna waa dhankiina baa layidhi marka wiilka muqdisho ku dhashay akram loo bixiyay ibraahinow ducada u raaci allaha ka dhiga kii soo barbaara oo waalidkiisa iyo dalkiisa iyo diintiisa anfaca caasho oo dhinacii heesaha ayaan mar kale ku noqonaynaa jacaylka u beer ubax waata ibraahinow galabta jecdi kaaga dhigantaa goor dhoweyd waxaad dhegeystayaasha u saartay jamaal quruxow ila dheel haddana waxaad leedahay jacaylka u beer ubax waa tahay laba jaab ilaa hadda ku haya saddexaadna sugi waayn mid saddexaadna waa kaa sugaya waa jacaylka u beer ubax waxaan malaynayaa heestani heesihii xilidan dambe soo baxay weliba heesaha malaha sidan isleey safka hore galay dhallinyarada
waa heesaha dhallinyarada laakiin safka hore galay sii dambe waa tahay kolley waan hubaa hodan cabdiraxmaan dheere inay wax ka qaadaysa heestani yaa ku lamaan alelehe garantay caasho waxaa la darandoorinayaa fanaanka nimcaan cabdiraxmaan nimcaan hilaac xusuusta kubaano sarkiya badankayga xisaha lagu biray niyana boolyoobay dareenka ku booqo niyana boolyoobay dareenka ku booqo xusuusta kubaano sarkiya badankayga xisaha lagu beeray niyana boolyoobay dareenka ku booqo niyana boolyoobay dareenka ku booqo
haysaa qalbigayga xubbiga baradiisa baradiisa yaan udaje adkee ballanto guduun biladiisa biladiisa ishqiga igu baahay barta qalbigayga xubbiga baradiisa baradiisa yaan udaje adkee ballanto gudoon biladiisa biladiisa ishqiga igu baahay
midkan boqladeen dadkaba u bogo jacaylka ube ubax soo baxa jacaylka ube ubax soo baxa
diibadee xubigay bartee beerkayga lushaay alushaay jacaylka u beer ubax soo baxa qodanayo beer ubax soo baxa
midkan boqladeen dadkaba u bogo jacaylka ube ubax soo baxa ila ube ubax soo baxa
diibadee xubigay bartee beerkayga lushaay way lushaay jacaylka u beer ubax soo baxa qodanayo beer ubax soo baxa
jacaylka bogayga waryaba ku naga hadduu kugu beerma naftani boqolyooga qusaylka qabtaan waxna anin lahay qusaylka qabtaan waxna anin lahay jacaylka bogayga waryaba ku naga hadduu kugu beerma naftani boqolyooga qusaylka qabtaan waxna anin lahay qusaylka qabtaan waxna anin lahay
intaan baajiyon barashada walaalnimo walaalnimo ee haddahaan fundhigoon jacaylu bedelo yaa dhigabiin dhigabiin ilmada qurqanaysaha intaan baajiyon barashada walaalnimo way walaalnimo ee haddahaan bandhigo jacaylu bedelo yaa dhigabiin dhigabiin ilmada burqanaysaha
midkan boqladeen dadkaba u bogo jacaylka u beer ubax soo baxa jacaylka u beer ubax soo baxa
dibadee xubigay bartee beerkayga lushaay way lushaay haddii aan ku noqonno dhinacii warqadaha dhambaalkana caasha waxaa uu naga soo gaaray maxamed xaaji xuseen raage iyo faarax maxamed cali bulu iyo cabdi tahliil cilmi iyo sugaal tahliil cilmi iyo baar tahliil cilmi iyo galad sahal cilmi iyo caasho sahal cilmi iyo farxiyo sahal cilmi iyo qadro cali nuur kulan iyo cabdinaasir xuseen yuusuf iyo saadiq cabdi jaamac iyo waxay yidhaahdeen abshir cabdi uurey iyo bashiir soofe iyo safiyo nuur cali iyo farxiyo siciid carab iyo cabdi aadan ciise iyo cabdulaahi cabdi xuseen iyo yaxye yuusuf khasaare iyo xaaskiisa ayaan sheekh cilmi xaashi qoorsuul iyo waxay yidhahdeen dhammaan asxaabta dadkaas waxa ay kala joogaan dunida dacaladeeda waxayna taaniyad kal iyo laaba gaarsiinayaan cali cabdi xuseen iyo waxay yidhahdeen baahilo tahliil cilmi oo arooskooda uu ka dhacay magaalada la yidhaahdo alborg ee waddanka denmark waxaana ay leeyihiin arooskiina aamiin bashbash iyo barwaaqo iyo nolol raaxo badan inaad kala kulantaan ayaan aabiidan kaga tuugaynaa aamiin ayaan leenaha anigu aniguna amiin ayaan raacinaya warqadana waraaq tahaniyada waxaa ugu horeysa hooyo barni maxamuud aadan iyo hooyo xaali haybe iyo hooyo khadiijo cismaan iyo kowthar cabdi maxamed iyo xaliimo xasan ismaaciil dhimbil luula qayb diid faarax iyo aamine xasan cabdi iyo cabdinaasir khadar maxamed maxamed khadar maxamed cabdulqaadir khadar maxamed jaamac khadar maxamed iyo caashe cali xasan deeqo cali xasan hibaaq cabdiraxmaan cali iyo ayaan cabdiraxmaan cali iyo cabdirashiid cali xasan iyo ugu dambeyntii saddexda qof ee ugu dambeysana waa maxamed cali xasan iyo faadumo cali xasan iyo dayib xaaji cabdi caatey dhammaantood waxay kala joogaan wadamada maraykanka ingiriiska sacuudi arabiya ethoobiya iyo soomaaliya waxaanay tahniyad u dirayaan lamaanaha isdoortay bay yidhaahdeen naciimo cabdi maxamed iyo saygeeda axmed aadan abshir oo meherkoodu ka dhacay magaalada buuhoodle ee xarunta bay yidhaahdeen cayn taariikhdu markay ahayd kowdii bishan may sanadkan laba kun afar tobanka waxay leeyihiin meherkaasi allah ka dhiga midkii uu ku xigo aqalgalka wanaagsan aamiin caasho markaan adaan kugu soo riixayaa dhinacii heesaha ja'dan ha iloobin
waa tahay dhegeystayaashaan leenaha markaa magacu bixiya
jacaylka wadaan lahaa weeshadaban lahaa wanaagii idinkaan lahaa wadnaha ku qabaan baaye weynaha baryaban lahaaye wadnaha ku qabaan baaye weynaha baryaban lahaaye
jacaylka la wadbaan lahaa haye maxaa dhaca markaas kadib isweheshadaan lahaa haye saasaan lahay saasaan lahaa mar haddaa maqasho wadnaha ku qabaan lahaa ducaadaa la haystaa haye aasoo dhan waan lahaa waa tahay waa tahay dhinac miraaqa ibraahino warqadan waxa ay naga soo gaartay hooyo faadimo dubad iyo waxay yidhahdeen hooyo ceeblo dubad iyo hooyo kaltuumo dubad iyo dhammaan reer dubad axmed iyo cabdulaahi axmed oyow iyo jibriil axmed oyow iyo dhammaan reer oyow iyo injineer boorow sucaado cabdi salaan iyo salaad guurdoon iyo aamine sheekh iyo falis shariif iyo shiine shariif iyo kaltuuma digaale iyo waxay yidhaahdeen xaawo cabdulqaadir waxayna jecel yihiin dhammaantood inay taaniyad iyo heestaanba gaarsiiyaan cabdi fataax maxamuud qoodaar iyo waxay yidhahdeen afadiisa xabiibo cabdulaahi oo arooskooda uu ka dhacay kenya gaar ahaana mombaasa ducaduna waa xaggeena waxaan leenahay allaha ka dhigo midkii barakooba warqadanna waxa ay ka timid jihaan maxamed xuseen iyo jaabir ibraahim cumar iyo ibraahim xasan arbac iyo sidoo kale yaxye maxamed macalin iyo safiye maxamed macalin deeqo maxamed macalin zakariya maxamed macalin iyo zakiyo maxamed macalin iyo raabico cabdilaahi shariif oo loo yaqaano cawo iyo raxme maxamed macalin dhammaantood waxay tahaniyad u dirayaan cabdilaahi maxamed macalin oo loo yaqaano nanow iyo samiira cismaan maxamed oo dhowaan ku aqalgalay xaafadda bilaaja carab waata ibraahim bilaaja carab waa magaalada shimee kuugu dambeysay macnahaaba ka sheekee karo soddon sano hadda cagaa lisii gulwaaya bilaaja carab ee degmada shibis baa la yidhi waa tahay waxaan maqli jiray markaan xamar joogay aniga reer hodaagaan ahay reer wardhiigle reer shibis reer xamarweyne reer anzaloti maxaa xigay ibraahim waxaa xigay magacyo aan loo bogin waa tahay reer shibis iyo reer bilaajo carab iyo reer cabdulcasiis diba loogu laabtaan leenahay cayaal xaafedeedkii waa tahay bilaajo carab baa layidhi ee degmada shibis waxayna leeyihiin noqda kuwii isku waara oo bad khayr qaba kale anagu waxaan leenahay aamin aamin ayaan leenahay dhambaal qurux badan wuxuu naga soo gaaray hooyo xaawo ciise karish iyo doctoresa khadiija ciise karish iyo waxay yidhaahdeen saygeeda cali xasan shibis iyo caruurtooda iyo muune ciise karish iyo caruurteeda iyo liin ciise karish iyo saygeeda doctor yuusuf shaqaaq iyo caruurtooda iyo injineer cabdulaahi calas cali iyo caruurtiisa iyo cabdilcasiis ciise karish iyo xaaskiisa iyo waxay yidhaahdeen injineer cumar ciise karish iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo waxay yidhaahdeen injineer axmed ciise karish iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo injineer cali ciise karish iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo cabdulaahi ciise karish dhammaan dadkaas waxay kala joogaan toronto london mombasa iyo muqdisho waxaana ay taaniyad kala iyo laabay heestaanba gaarsiinayaan maxamed axmed maxamuud iyo waxay yidhahdeen hane muuse cali nuur oo sabtidii lasoo dhaafay tobankii bishan may gabar ay ugu dhalatay magaalada london gabadhaas oo loo bixiyey bilan waxaanay leeyihiin bilanay soo barbaar allah kaa dhigo tii dalkeeda iyo dadkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin aniguna aamiin ayaan raacinaya warqadanna waa waraaq tahaniyad asxaab fara badan ayaa ku qoran hase ahaatee bal aan isku dayo inta aan kari karo ibraahinow in aan ka aqriyo mise heestii baanu soo gaarno hees baan dhegeystayaasha u saarnaa oo waraaqaha caasho warqadaha waa usoo noqonaynaa bal heesta kale usoo qaba dhegeystayaashana waa tahay waxaan soo qabanaya heesta halkudhegeedu yahay miyaadan miyaadan ii gargaari abow abow waa laisa soo gala soo maa waa iga taala ama leedahay
gabadhaan jeclaayay miyaadan ii gargaareen cabaadku adinku idinka baxaya dhinaceenna ma ibraahimo codkii macaana ee shariif cabdalla sidaa argantaa xalqaba geedu gaalawaayaan marbaa geesuroora annuwan gurxamaya sidaa argantaa xalqaba geedu gaalawaayaan marbaa geesuroora nafsi hayga gaadanno calaf geedi weegaye gabadhaan jeclaayey miyaadii gargaaray gabaldhaciyi waxaa bari guriga aad ku noo howshahay salaantayda gee asiyaadii gacloote gabaldhaciyi waxaa bari guriga aad ku noo howshahay salaantayda gee asiyaadii gacloote nafsi hayga gaadanno calaf geedi weekaye gabadhaan jeclaayey miyaadii gargaarey nuhudkaagan dhiilanno garbahaagu dhahaafay sidaasenta gee kenyada marbaa geesu tuu hurtahan gelindhaxaa habeenkii riyowgu guryaa maaye guudkaagan dhiilanno garbahaagu dhahaafay sidaasenta gee kenyada marbaa geesu tuu hurtahan gelindhaxaa habeenkii riyowgu guryaa maay nafsi hayga gaadanno calaf geedi weekaye gabadhaan jeclaayey miyaadii gargaaray ruux gacaladaha qaba ohoo ku garsheegto laguhu magigirte gogol baa lageege allagar waa qasoora ruux gacaladaha qaba ohoo ku garsheegto laguhu magigirte gogol baa lageege allagar waa qasoora
waa tahay ibraahinow warqadanna haddaan soo qabto waa dhinacii waraaqahe waa warqad hambalyo ah waxaa layidhi dhammaan waxaa halkan ka salaamaynaa shaqaalaha v o a meel kasta oo ay joogaan aad iyo aad aad u mahadsantihin baa layidhi marka xiga baa layidhi waxaan halkan tahaniyad aad iyo aad u qurux badan uga diraynaa bay yidhahdeen annaga oo kale ah hooyo asmo nuur cali iyo hooyo ambiyo nuur cali hooyo hindiyo nuur cali iyo hooyo shariifo nuur cali iyo sidoo kale aabe salaad ibraahim maxamed xuseen iyo maano baa la yiri axmed iyo caruurtooda maxamuud xuseen jangow iyo iisho salaad iyo caruurtooda isaaq xuseen isaaq oo loo yaqaano kabis iyo jamiilo cabdilqaadir iyo caruurtooda iyo iisho xuseen saygeeda warsame macalin baa la yiri iyo caruurtooda iyo sidoo kale ammaano xuseen saygeeda oo la yidhaahdo cabdulaahi robow iyo caruurtooda iyo sidoo kale shiciro xuseen iyo saygeeda iyo sidoo kale caruurtooda iyo dahabo xuseen saygeeda cabdilaahi cabdi iyo caruurtooda iyo amaal cabdi muuse iyo waa saygeeda baa layiri miro warsame iyo caruurtooda iyo jamiilo xuseen saygeeda iyo caruurteeda asxaab kaloo fara badan dhammaantood asxaabtan ibraahim oon lasoo koobi karin waxay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan cabdiraxmaan xuseen iyo muumino sheekh cabdilaahi oo wiil ugu dhashay baydhabo janaay baa layidhi may markay ahayd saddex sanadkan laba kun afariy tobanka wiilkaasi waxaa loo bixiyey xuseen cabdiraxmaan xuseen soo barbar ayay leeyihiin aamin aamin ayaan leenahay casha dhambaalkana waxa uu ku bilowday waxaan salaaminaa dhammaan shaqaalaha v o a gaar ahaan laanta waxay yidhaahdeen hambalyada iyo heesaha ibraahim xasan daandure iyo caashi ibraahim caashi cuud waanu idinka guddoonay marka xiga annagoo kale ah bay yidhaahdeen maama aamine cabdulaahi xaaji maxamed iyo maama faadumo macalin raage iyo ugaas mawliid ugaas sheekh cabdulaahi iyo aabe macalin raage iyo dhammaanba reer sheekh cali qoor lexshe iyo dhammaan reer cabdulaahi xaaji maxamed iyo dhammaan reer ugaas sheekh cabdulaahi axmed iyo dhammaan waxay yidhaahdeen reer feerfeer iyo reer buur ukur oo dunida dacaladeeda kala jooga waxaan taaniid gaarsiinana ay yidhaahdeen maxamed xasan maxamed barakaad iyo xafsi ugaas mawlid ugaas cabdulaahi oo arooskooda uu ka dhacay degmada feerfeer waxaana ay leeyihiin arooskiina aamiin bashbashii barwaaqo iyo ubad qeyr qabo heesta ugu dambaysa barnaamijka ibraahimo dhegeystayaasheenna ayaan usoo qabanaynaa caasha codkii fanaanka cumar nuur cabdulle iyada ayaanan kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan intaan toddobaadka dambe barnaamijkan oo kale ku kulmi doono waxaan dhammaan dhegaystayaasha uga tegaynaa nabad
shatimaha guudkeega dib u dhaafeerxdiga na hadalka qadmada ilkada barcad kaga yaadib markaana fiirsado fanax yaraada mumsiya idisheeyay cabariyada isla gaaray dacalada markaanu fiirsado fanax yaraada mumsiya idisheeyay cabaryada isla gaaray dacalada dagaalabada garaabiyu waxyahaa dushooda dagaalabada garaabiyu waxyahaa dushooda dandhaqaa adianigu yaabay dandhaqaaqa lafya adianigu yaabay ma dadkii kitaabkiiyo diintaynu sheegtay degiina fardowsow soo daahira
waa tahay heestaasi ayaan guud ahaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkeennii galabnimo ee idaacadda v o da idinkaga imaanaya intaanu dib u kulmi doonno caawa fiidkii toddobada fiidnimo waa dhammaan bahda v o a oo idinleh sidaas iyo nabadgelyo